shacabka beeraleyda ee degmada godob jiiraan ah oo warbaahinta la hadlaya ayaa ka cabanaya bacaadka gurgura iyo biyo la-aanta oo caqabada ku noqotay wax soo saarka beeraha degmada iyo deegaanada kale ee ku xeeran iyagoo sheegay in dhibaatada muddo dheer lasoo daalaadhacayeen balse aysan awoodin in ay wax ka qabtaan qaar ka mid ah dadka beeraleyda degmada godob jiiraan ayaa waxay dalbadeen in loo qodo ceelbiyood sidoo kalena bacaadka laga saaro beerahooda maadaama sidaan aan wax lagu beeran karin waxa ay dowladda iyo hay-adaha ka codsadeen in dhibaatada wax laga qabto si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda beeraha jiidaallo badan baa waxaanu biyola'aanba uga tagnay markaanu ceelkiina sadayn intaasoo boqol uu nagu yeeshay oo booyadood adigu laba boqol konton markii nagu yeeshay booyadood hanti weyna beertaasaan kala soo bixi jiray beertiina saas ba naga noqotay baanu waxaan isnir way iska daynay intay xagaaga dhoweyd bacadna waa noogu darsamay iyo biyo la-aan labadaas baa noogu daraa hadda dayaca marka saddexeeya waa dayaca xaydaan la-aanta waxaa weeye toogu mararbay sanad ama laba sano ama saddex sano ayaan biyana siin oo abaari dhulka ka dhacdaa marka ceelal aan ku xisaabtanno baan doonaynaa geedkaa waa ujeedaa biyo la-aan baa saa u gashay waad garanaysaa waa babay babayga midhihiisa intaas la egyihiin waxay intaa u legleekaadeena waxa waa oonka waxaasaan risig ka doonnaa haddee waxaasu waa dhibaato waxbana tari mayaan ceel baanu u baahannahay ceel la'aan waxba kuma suuroobi karaan godob jiraan hadday ay biyo helaaniin waa tabcan karaaniin haddeer iyagoo aan biyahayn oo ilaahay ka rajaynaya in dhibic ilaahay u keeno bay habeen iyo maalin beeraha dhex taagan yihiin oo tabcanayaanin marka hadday biyo helaaniin oo biyo ku filan helaaniin waa tabcanayaaniin oon baan haya waxaanu rabnaa oo ka codsanaynaa dawladda iyo hay-adaha samafalka oonkaas in wax naloo ka qabto wixii awooda oo naloo ka qaban karo in naloo ka qabto baannu codsanaynaa togaggii biyihii waa xirmeen waa lixiyo toban kilomitir lixiyo toban kilomitir bay ahayd isku wareega baag iyadoo loo soo dhaansanayo ama booyad loo soo qaadanayo baa dadku waxay ka faa'iidaysteen meelo yaryara oo waxay kaga heleen wax badan oo baahidooda ay ku kafeeyaan haddii aan heli lahayn marka afar ceel haddaan heli lahayn ama shan ceeloo afarta koone laga mudo waxaan qabaa baahida degmada godob jiraanna inaan meel saari lahayn tuulooyinka degmada hoos yimaadana meel saari lahayn gobolladana waxusii dhiibi lahayn balligaa hadduu helo biyo iluu abaar baa ka daashay hadduu biyo helo uma baahdeen wax dibadda uga yimaada uma baahdeen bar iska daa annaga oo dadka dibadeed iyo degmooyinka kale baa waxay ka heli lahaayeen waxay ka heli lahaayeen ina gaadho uu anfacdo weliba oo gaadho gaariinka ay ku gaadho ilamaa ayli ilamaa jariiman ilamaa garaad ilamaa garowe dhul badan oo buntlaana bay gaari lahaa dalag ka soo baxa haddii xagaagii haddeer ina ka gudbay oo roob la-aanta ah haddaan biyo haysanno wax baa naloo ku imaan lahaa biyo la-aan baana heshay xagaagii dhoweyd waxaan heloo kale ciid bacad ah oo fadhiisanaysa oo adiguba aad arki kadhidoo halakan taalla intaasoo dhanna la wareegsan tan iyo meeshaas la soo wareegsan beerta intaa yar baanu markaa dambe xagaagyadan dambe intaa yar baanu tan iyo geedka timirkaashadiisa baanu beeraa intii kale waxaan uga soo cararay bacad biyoaad bay u dhow yihiin marka baahida biyaha waxaan codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo dowladduba inay naga caawiyaan oo degmada ka caawiyaan in ceela loo qodo biyaha loo soo saaro bulshadu ay ka faa'iidaysato biyahaas oo beeraha looga faa'iidaysto